haatanna kismaayo magaalada kismaayo waxaa maanta tegaya wafuud soomaali ah tegay wafuud soomaali ah iyo weliba kuwa caalami ah waxaana lagu wadaa in saacadaha soo socda magaalada uu ka furmo shirka madasha wadatashiga qaran wafuudda maanta tegtay waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya madaxweynayaasha maamul goboleedyada galmudug puntland iyo koonfur galbeed iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda etoobiya warbixintan waxaa nooga diyaarisay caasha ibraahim aadan
mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socda maamul goboleedyada dalka mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya urur goboleedka igaad iyo mas-uuliyiin kale oo ka socda wadamada deriska ayaa isugu tegay magaalada kismaayo ee xarunta maamul goboleedka jubbaland mas-uuliyiintaasi ayaa waxaa magaalada kismaayo ku soo dhoweeyey madaxweynaha maamulka jubba axmed madoobe waa alxamdulilah waxaa si nabada ilaahay loogu keeno aad sharaf loogu ah madaxweynaha galmudug iyo waftiga hogaaminayo oo u yimid ka qaybgalka shirkii wadatashiga oo berri ka furmi doono magaalada kismaayo hadiina aynaado ayoob inuu gurigiisii yimid soo dhowaada madaxweyne madaxweyne iyo waftigaadu aad baan ugu faraxsanahay maanta soo dhoweynta kadib ayay hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka hadallo kooban ka jeediyeen magaalada kismaayo kadib markii ay magaaladaasi gaareen ugu horreyn waa kan madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed waxaa farxad weyn noo aanan soo gaarnay anigii wafdiaan hogaaminaya magaalada kismaayo jubbaland iyo sida farxaddan ee naloo soo dhoweeyey maamulka iyo madaxweynaha iyo dhammaan shacabweynaha reer jubbaland ay nagu soo dhoweeyeen ujeeddada safarkanaga waxay ahayd inaan ka qayb galno shirar kala duwana meeshaan ka dhacaya shirka wada tashiga soomaaliyeed oo halkan lagu qabanayo aan rajaynayno inay guulo iyo waxyaaba miro dhalah oo soomaaliya mustaqbalkeediiyo aayaheeda inay ka soo baxaan iyo shir kale oo looga ambaqaadayo heshiiskii oo magaalada gaalkacyo shaqaaqadii yareed ee ka dhacday puntland galmudug oo asagana aan rajaynayno in aan halkaa kasii ambaqaadno heshiiskii iyo taabagelintiisii waxaa isna hadalka qaatay madaxweynaha maamulka puntland brofesor cabdiweli maxamed caligaas oo ka mahad celiyey gogasha ay jubbaland fidisay
aad iyo aad ayaan uga mahadnaqayna aniga wafdigeygu soo dhoweynta quruxda badan ee dalka reer kismaayo dhammaan a soo dhoweeyeen aad baan uga mahadnaqayna dowladooda madaxweynaha axmed xaris axmed madoobe iyo shacabka reer kismaayo reer jubbalanda ee dowlada wadanimo ay nagu qaarkeen naguna soo dhoweeyeen shaygan kanuu sheegay waxaan rajeynayaa shirkan waa shirka laga hadleeyo dugsiga iyo meesha soomaaliya ay aadayso laba kun iyo lix iyo toban mustaqbalka soomaaliya ee samadaa soo socda waxa waxaa laga hadlaya dabcan wuxuu ahaan doonaa si muhiim ah go-aanadiisuna ay saameyn ku yeelan doonaan mustaqbalka soomaaliya sidaas daraaddeed waxaan rajeynaynaa in shirkan uu noqdo mid ay kasoo baxaan waxa kasoo baxay ay noqdaan wax dan u ah ummadda soomaaliya guud ahaan mas-uuliyiinta maamul goboleedyada ayaa badankood gaaray magaalada kismaayo gelinkii dambe ee maanta madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa kelmado mahadnaq iyo cudurdaar ah u jeediyey mas-uuliyiintii halkaasi ku soo dhoweeyey
aad baan idinkaga mahad celinaynaa soo dhoweynta oo tii walaalnimada leh iyo gogosha aad fidiseen oo gogol taariikhi ah aan rajaynayno inay soomaali meesha hadda ay joogto meel ay hore ugu sii socoto oo dadka soomaaliyeed ay isku afgartaan in laysku afgarto aan rajaynayno runtii soo dhoweyntiinina aad baan idinkaga mahad celinaynaa waan ognahay inaad meesha ku dahadeen laakiin anagana dhinac kaleaan ku soo daahanay guryaha ma aanan jiifin taasaad ku raalli ahaanaysaan haddii aan guryaheena joogi lahayn hadda aan soo bixi lahayn dhibaata ahaan lahayd laakiin annaga nafteeda sidiina aad u lugoodeen aan u lugoonayn waan idinkaga mahadcelinaynaa soo dhoweynta iyo samirka iyo walaalnimada iyo waana midda aan isku lahayn waxaana rajaynaynaa gogashaan aad fidiseen waa gogol taariikhi ah inay idinkuna taariikhda ku gashaan soomaalina ay ku hesho dowladnimo iyo isbeddel iyo horu socod iyo dadka soomaaliyeed oo waxa lale wixii shaki oo ku kala dhex jiro oo ka baxo kuwa dhibaatada wado oo dowladdiidka ana looga adkaysto fikir looga guulaysto oo dadka soomaaliyeed isku raacaan oo isku aragti laga yahayna inuu ka soo baxaan rajaynaynaa ugu dambayntiina ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo isna ka mid ahaa mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee kismaayo gaaray ayaa gogasha ay fidisay maamulka jubbaland ka rajeeya guul iyo is-afgarad isagoo yidhi haddii saa ogsoontihiinba arrintan waxay gogoxaan u tahay shirkii lagu ballamay ee ahaa in tobanka janary uu halkan ka furmo ee consultative forumka ahaa madashii wadatashiga intii harsanayd in hal qadiil ay yidhahdo lagu dhammaystiro lagu heshiiyo waan rajaynaynaa in wax meel qool ay soo yimaadaan waxaan u soo horumarnay annaga iyo dowladgoboleedyadu in arrimo dhexdeenna ka jiray homarka horeeto lagu gogol xaaro kadibna loo gudbo wadatashigii waxaan rajaynaynaa madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo intii ka harsanayd wadatashigaas madashaas inay na soo gaaraan wixii berita isaa dambe loo gaaro haddii dhahayda waan rajaynaynaa ilaa intaas inta laga gaarayna waxyaaba badan oo runtii mugdi mugdi jiray inaan meeshaas ka saarno runtii guul ayaan rajaynaynaa inaan halkan uga tagno marka ay dhamaato
codkii ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid wuxuuna ugu dambeeyey warbixinta caashe ibraahim aadan ay nooga diyaarisay wafdiyada ka socda soomaalida iyo weliba beesha caalamka ee tegaya magaalada kismaayo halkaasoo berri uu ka furmi doono shirkii madasha wadatashiga qaranka